shaqo culus ayaa kalfadhigan lasoo qabtay shaqo culus keliya ma ahaene ilaahay baana bixiyey yacni halis badan ayaa runtii afka loo galay waxa weeye dadka baarlamaanka bannaanka ka jooga ayaa runtii og yacni xaaladaha baarlamaanka soo wajahay waxa weeye iyo sida aanu uga soo baxnay annagoo waxa weeye xaragoonayna aanu ka soo baxnay waxay muujinaysaa dimuqraadiyaddii soomaaliyeed inay bilaabatay runtii